faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeeladoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkasto qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal saaka warkayga waxaa ugu dooroon xubno ka socda dowladda iyo maamul goboleedyada oo shir uga furmaya magaalada baydhabo faahfaahin ka soo baxaysa israsaaseyn khasaare geysatay oo ka dhacday xaafado ka tirsan magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo shuruuda ku xihay ka qaybgalka doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka tacsiiyey geeradii ku timid allaha u naxariistee suldaankii guud ee beelaha somalilan faahfaahino ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan gobolka shabeellada dhexe iyo madaxweynaha waddankaasi kenya hura kenyaata oo ku-xigeenkiisa ugu baaqa inuu isxasilo intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taarikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya israsaaseyn khasaare geysatay oo ka dhacday magaalada xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya waa warar dheeraada ayaa laga laga helayaa israsaaseyn kooban oo xalay fiidkii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo rag hubaysan oo burcada ku dhex martay degmada kaaraan ee gobolka banaadir goobjoogayaal ayaa ku waramaya in israsaaseynta ay si gaara uga dhacday xaafadda cali geedi ee kaaraan taasoo ka dambeysay ka gadaal markii ragga burcada ah oo doonaya inay dhac u geystaan dad shacaba balse ay ka warheleen ciidamada dowladda inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday israsaaseynta halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray islamarkaana waxaa la sheegayaa in qofka dhintay uu ka tirsanaa raggii burcadda ahaa ee dhaca geysan rabay kuwaasoo dadka deegaanka ay cabasho ka muujiyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya oo tegay goobta uu falku ka dhacay ayaa ka qaaday meydka ninka dhintay iyo kan dhaawac ahaa iyagoona sidoo kale sameeyey howlgal kooban oo lagu xaqiijinayo amniga dadka ku sugan degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa sheegay in xilliyada habeenkii ah xaafadaha qaarkood ay rag hubaysan dhac ka geystaan iyagoona dadka ka qaata teleefanada gacanta iyo waxyaabaha kale ay xilligaasi sitaan si kastaba muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa xaafadaha degmooyinka qaar ee gobolka ku soo badanayay dhaca xilliyada habeenkii loo geysanayo shacabka waxaana xusid mudan in dhowr jeer rag burcada iyo ciidanka dowladda ay isku rasaaseeyeen ama isku rasaaseeyeen ama isku rasaaseyn ay dhex martay ay geysatay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa maanta shir uga furmaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maantaoo sabtiga waxaa ku wajahan guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo dalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir guddiyadan oo loo magacaabay loo magacaabay ayaa baydhabo ku yeelan doona kulamaha ay uga hadlayaan qodobo la ysku haya ee saldhigga u ah heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar laba kun labaatan laga gaaray doorashada dalka ka dhacaysay oo haatan uu khilaaf ka taagan yahay min laba xubnood oo ka kala socda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa ka qaybgelaya shirka waxaana shirka fududeynaya beesha caalamka oo si dhow ula soconaysa arrimaha looga doodayo warar la helaya ayaa waxay sheegayaan guddiyada markay isku waafaqaan iskuna soo fahmaan qodobada waxay horkeeni doonaan madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si ay kama dambays u saxiixaan munaasabad saxiixan oo keliya ay iskugu imaan doonaan khilaafka weli ka taagan shirka uu ku baaqay madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo ee la qorsheynaya shan iyo tobanka bishan februayo uu ka dhaco magaalada garowe hase yeeshee puntland iyo jubbaland ayaa ku taliya in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saaray geeridii suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir oo ku geeriyooday magaalada hargeysa madaxweynaha wakhtigiisuu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiraayale u diray qoyskii qaraabadii dhaqanka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay allaha u naxariistee suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdulaahi oo ku geeriyooday magaalada hargeysa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa lagu tilmaamay in marxuumka uu door muuqda ka soo qaatay dib u heshiisiinta iyo adkeynta wadajirka iyo dadaalada dib u dhiska dowladnimada soomaaliya si gaar ahna ugu tacsiiyey isimada guud waa isimada iyo guud ahaan hogaanka dhaqanka somalilan geeridii ku timi marxuumka oo ahaa suldaanka guud ee somalilan allaha u naxariistay marxuum suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxa uu kasoo qeyb qaatay nabadeynta iyo dib heshiisiinta dalka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa hormuudkii dhaqanka soomaaliya ee dadaalka ku bixiyay dib uyeegleelidda qarannimada dalkeenna iyo wadajirka shacabkeenna isagoona si gaar ah uga qayb qaatay shirkii carta labadii kun kana mid noqday xildhibaanadii dowladdii kumeel gaarka ahayd ayuu yidhi madaxweyne farmaajo qoraalka tacsida ee kasoo baxay villa soomaaliya ayaa intaas ku daray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumka alle u weydiiyey inuu hoygiisa ka yeelo janatal fardowsa samariya imaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday maamulka jubbaland ayaa shuruud ku xiray ka qaybgalka shirka doorashooyinka soomaaliya maamulka jubbaland ayaa sii adkeeyey shuruudaha ay ku xirayaan doorashada soomaaliya ee la xiriirta gobolka gado oo ay isku hayaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana jubbaland shaacisay inay ka qaybgeli doonin doorasho haddii aan lagu wareejin dhammaan deegaanada gobolka gado wasiirka warfaafinta jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed oo ka qaybgelayay dood ay qabatay b b c da ayaa yidhi xaq waxaan u leenahay oo sebtembar toddobiiyo tobankeedii lagu gooyey inaan annagu mas-uul ka nahay doorashada qaybta ka dhacaysa jubbaland madaxweynaheenu mas-uul kama noqon karo meel uu maxamed cabdulaahi farmaajo qabsaday oo xitaa aan waa xitaa intaan u tanaasulnay aan dhahnay gado inteeda kale dib u heshiisiin dambe ha gasho garbaharey aan guddoomiyaha iyo boqol wiil oo booliisa keenno oo uu diiday ayna dhaheen ka tanaasula oo u subaxii dambe soo duulay markaasna ay leeyihiin dalka ayaa caqabad la gelinaya ayuu yidhi wasiir cabdi xuseen oo sii hadlaya ayaa yidhi annagoo waxaan taagannahay haddaan idiin sheegno gada oo dhammaystiran oo aan la soo celin wax doorashaa oo jubbaland galayso ma jirto haddaan idiin sheego waa go-aan aan leenahay lixdan maalmood gudahood haddii aan lagaga qaadin ciidamada aanan maamulka jubbaland gacantooda lagu soo celin wax doorasho ah oo maamulka jubbaland uu galayo ma jiro ayuu yidhi dhowr shir oo ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada soomaaliya yeesheen ayaa caqabadihii ugu weynaa ee laysku mari waayo waxaa ka mid ahaa maamulidda gobolka gado warar ka soo baxaya shirkii ugu dambeeyey ee shantii bishii ku fashilmay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in mar kale la isku mari waayey arrinta gobolka gado oo soo noqnoqotay hase yeeshee dad badan oo isha ku hayay khilaafka doorashada soomaaliya waxay rajo ka qabeen in shir kale uu ku dhawaaqay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee xal looga gaarayo khilaafka doorashooyinka soomaaliya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad kala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertis dunida oo dhanna waxa aad naga dhegaysanaysaan aaladda tabinta tooska ee live streamka ururka jaamacadda carabta ayaa baaq ka soo saaray khilaafka doorashada soomaaliya hareeyey wadamo badan iyo ururo caalami ah oo daneeyaha arrimaha soomaaliya ayaa baaqyo kala duwan ka soo saaray xaaladda cakirana siyaasadda soomaaliya maadaama weli waxaashihiisa aan laga gaarin doorashooyinka soomaaliya ururka jaamacadda carabta oo baaqyadaasi waa ururka jaamacadda carabta oo baaqyadaasi kuwoodii ugu dambeeyey soo saaray ayaa sheegay inay muhiim tahay in hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ay wada hadlaan war ka soo baxay ururka ayaa waxaa lagu sheegay jaamacadda carabta ay tixgelinayso dadaalada ay sameynayaan madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada si loo helo xal kaba dambaysi uu ku aadan qaabka loo qabanayo doorashada dalka jaamacadda carabta waxay ammaanaysaa shirka loogu goolxaarayo qabashada doorashooyinka oo kii ugu dambeeyey uu ahaa midkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay ururka jaamacadda carabta sidoo kale ururka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta qaybahooda siyaasadda soomaaliya inay dib u bilaabaan wadahadallada ku aadan sidii loo gaari lahaa doorasho loo dhanyahay oo ka dhacda guud ahaan dalka soomaaliya ugu dambeyn ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhoweeyey shirka uu ku baaqay madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana taageerayaan sidii ay u gaari lahaayeen xal waara oo isku haynaya midnimada soomaaliya war ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli weli aan xal laga gaarin arrimaha doorashada soomaaliya islamarkaana dhowaan la qabanayo shir wadatashi oo looga hadlayo sidii loo qaban lahaa doorashooyin heshiis lagu yahay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa war ka soo saartay kiisas cusub waa kiisaskii ugu dambeeyey xanuunka covid nneteen oo dib uga soo labakacleeyay gudaha waddanka soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay caabuqa covid nneteen oo maalmihii ugu dambeeyey dib ugu soo labakacleeyay gudaha soomaaliya wasaaradda waxay soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay xaaladaha soo kordhay iyo dadka ka bogsaday xanuunka waxaana soo kordhaya kiisas cusub oo gaaraya ilaa siddeed iyo labaatan kiis dadka laga helay caabuqa ayaa intooda badan waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana wasaaraddu ay sheegtay in muqdisho laga helay toddobiyo labaatan kiis oo cusub waxaa sidoo kale hal qof laga helay hirshabeelle waxaana tirada guud ay isku noqonaysaa siddeed iyo labaatan kiis oo cusub waa siddeed iyo labaatanka ruux ee laga helay caabuqa ayaa labiyo labaatan ka mid a waxay yihiin lab halka lixna lixda kalena yihiin dhadig tirada guud ee laga helay cudurka soomaaliya ayaa gaaraysa shan kun toban iyo saddex waxaana tirada guud ay ka bogsatay xanuunka ay tahay saddex kun toddoba boqol soddon iyo saddex iyadoo dhimashada guud ahaan soomaaliya ay tahay xanuunkaasi boqol afartan iyo afar qof weli warkii subax ayaad dhegeystayaal dhegeysanaysaan markaana akhbaaraadka dibadda uhura kenyaata madaxweynaha waddankaasi kenya ayaa ku-xigeenkiisa ugu baaqay inuu iscasilo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhiiraday inuu ku-xigeenkiisa william ruuto u jeediyo baaqis casilaada isagoo dhaleeceyn badan uga jeediyey khudbad uu ka jeediyey jimcihii utira ee ismaamulka kibonga waxaad aad u dhaleecaynaysaa dowladda si xun adigoo weli ka tirsan haddii aad rabto wanaagga ama guusha dowladdan la joogo haddii kale isaga tag ayuu yidhi madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ku-xigeenkiisa william ruuto u sheegay inuu dhinacdhinac doorto maadaama ay jirto hal dowlad oo keliya taasoo ku guuldaraysata ama ku guulaysata balse siyaasiyiinta taageera william ruuto ayaa u jawaabay madaxweyne kenya waa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyagoo sheegay inaysan habboonayn goobaha fagaaraha wax layskaga sheego iyagoo uhura u soo jeediyey inuu isu diyaariyo xilliga uu howlgabka noqonayo oo aan dheerayn arbacadii aynu kasoo gudbnay ayaa madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta waxa uu sidoo kale meel fagaaraha ka sheegay inuusan dalka ku wareejin doonin qof dadka reer kenya ay aamini karaan oo mideynaya wuxuuna xusay inuusan dalka ku wareejin doonin qof tuuga wuuna hadda is arki karin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo hadda bilaabay inay fagaarah kasta isaga sheegaan waxyaaba saas oo kale ah madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa dhegi ayaa ku-xigeenkiisa ugu baaqay inuu xilka ka tago oo uu iska casilo maadaama uusan la shaqayn karin dowladda hadda ka jirta waddankaasi kenya ma jirto ilaa hadda wax waroo ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto isagu ka hadlay soo jeedinta madaxweynaha waddankaasi kenya uhura kenyatta ee ku aadan inuu iscasilo warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa nagaynta warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo hawshan maarka maxamed maxamuud waxaa dhanka farsamada iga saaciidayey saaxiibkii xasan axmed maxamed istuudiyaha koowaad istuudiyaha dhuusamareebna waxaa iga saaciidayey saaxiibkii haashin cumar intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaana allah
xoga loogu sheegtaaiduraadio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaar raad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajataba ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan adrar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meesha loo rare raas baahan reeraan dab shidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinku u gooye cuuryaan rafaaddaashadiyo ruux indhaha waayey ayuunbay rakaalka u dhisteen siinka raaraca eh hadba waxay u raadshaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo ceelka raxareeble raas kambooni ilaa raas casayr rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqaydii ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaalo ah runtisheeg ayaa soo tabshiyey ceeb midaan rabin riyadiisa gaarkaa haddaan raadiyaha taabto rajadoo mar soo laabatiyo nabadda oo raysa ummadoo israacdiyo dalkoo raaxa iyo doogle rabbiyo barwaaqiya ku dara roobna kala gaara ayuu raadiyuhu ku hamiyaa guusha lagu raagi